xuseen ow aad iyo aad baad umahadsan tahay qarax aan anigu magac u bixiyey oo la yidhaahdo qadax qarax doqomeedka la yidhaahdo ayay waxay la beegsadeen kooxdii ugus maqaaxi ku taalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir maqaaxidu maqaaxi shacab ayay ahayd allaha unaxariisto shan qofood ayaa ku dhimatay goobta oo arday u badan tiro ilaa toddoba ku dhowna way dhaawacmeen marka allaha unaxariisto adeer intii goobta ku dhimatay intii dhaawacana allaha caafiyo waa uun qarax ay kooxdii ugus ummadan shacabkan soomaaliyeed inay dilaan waktiga geliyey ee aan lahayn shaqo kale aan lahayn ee awoodoodii dhameed kusoo idlaatay inay shacabka maqaaxiyadooda ay baabuur inta wax kasoo buuxiyaan ay hor dhigaan deetana ku qarxiyaan qaraxan qaraxii ka horeeyey maqaaxi oo weliba maqaaxiyada midda ugu raqiisan ah ee dadka carada iyo dhagxaha ka shaqeeya ay cunto ka cunaan ayay qarax hor dhigeen waad ogeydeen oo dad toddobaatan jira oo lugta midig ka go-an iyo laba wiil oo cafeeyayaala ayaa goobtaa ku dhintay marka adeer waxa weeye waa waa waa doqonnimo waa akhlaaq xumo iyo diin xumo iyo dadnimo xumo weeyaan maqaaxida hadda qarax lala beegsaday ma waxay u dhowdahay xafiiska maamulka gobolka maya ma dhawa wax badan bay adeer isku jiraan in ka badan shan boqol oo mitir ayay u jirtaa aqalka dawladda hoose muqdisho uma dhawa adeer waa maqaaxi alhindi la yidhaahdo laga cunteeyo qof walbana wuu yaqaanaa marka uma dhawa waayo waxaad arkaysaa inaysan waxoodu taargad lahayn waxaad arkaysaa inaysan ujeedo iyo kajeedo lahayn oo ay goob goobaha shacabka ay ay ay qaraxyada dhigayaan oo ay keliya raadinayaan meel ay ay shacab joogo ay raadinayaan kooxdaas ugus ee arxanka daran marka meel meel xataa xarun dawladeed ka ag dhawadeer maaha waa xarun shacab waxaa dhammaan dhintay ama dhaawacmana shacab ay yahay saacadda qaraxu dhacay goormay ahayd yaase maqaaxida ku badan waktigaas maqaaxida dad shacaba ayunbaaba ka cunteeya oo maqaaxi shacab weeyaan abaara kowdii duhurnimo iyo dhowr ay ahayd kowdii duhurnimo agagaarkeeda ayay ahayd xilliga wuxuu dhacayeen oo xilligaas la rawaxayay oo qada la kala aadayay gaariguna gaari nooha ah ayuu ahaa oo noocan minibuska la yidhahdo ama nooha nooca la yidhaahdo ayuu ahaa oo ay goobta inta dhigeen deetana iska qarxiyeen ay ka tageen de waxa weeye aan aan meelow u socdo iyo meelow ka socdo intaba aysan jirin oo ujeedku uu yahay wax baan dilnay iyo qarax baanu maqaaxiya ugeysanay hadaf ka dambeeya iyo dadnimo ka dambaysan adeer aysan jirin marka cadowgaas ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ummadan ka qabto ciidamada qaranka iyo geesiyaasha ah ee xalay ayagoo miino aafiya soo qabtay ee ayagoo oo bastooladalle soo qabtay ee guryahooda ugu galaya iyagoo balaayo maleegaya soo qabtay way joogaan wayna qaqabanayaan haddii ilaahay idmo ilaahay haddaw idmana waxaad arki doontaan inay dhawaan la waayo wax shabaab la yidhaahdo ugus laga waayo waddankan haddii ilaahay idmo marka qaraxuna qarax noocaasa oo ayuu ahaa marka inta dhimatay allah alla yarxamu araaximiin inta dhaawacana allaha bogsiy